xubinkaas ahaa oo suldaan bayle waraysi gaara la yeeshay sida uu ku soo waramayo isla waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi waxaa lacag caddaana loo qaybiyey dad barakacyaala oo ku sugan degmada ceelwaaq ee gobolka gedo kuwaasi oo lacagahaasin ay u qaybisay hay-ad lagu magacaabo life line waa kan waryaheena dad badan baa degmada baardheere iyo nawaaxigeeda iyo kuwo kale oo ka imaaday xagar dheer dadkaas oo isugu imaaday degmada ceelwaaq ayaa magaalada duleedkeeda runti ku noqday halkaas markaa aragnay inay dadkaan waxba ayna haysanin waxay haysteen ay kasoo tageen ayaana waxaan isku daynay inaan dadkaan si aan ku gargaari lahayn falankeeda qabana wixii ilaahay na karsiiyo oo noogu soo dhiibay siaan u gaarsiin lahayn taas oo usoo helnay kadib cabasho badan oo usoo helnay saddex qoy saddex boqol qoy ayaan meeshaas ku ku gudoominay kuna siinay gargaarkaas dadkoo lacageed
waa imisa cadadka lacageed ee aad siiseen saddexdan boqol oo qoys
qoyskii waxaan siinayna walaalow waxaan usoo helay boqol iyo toddoba dollar
muxuu ka taliyaa noloshooda xilligan saddexdaas boqol oo qoys lacagaha gargaarka ee aad siiseen
hadda waad garan kartaa wuxuu ka tarahayo marka loo fiiriyo dhanka kale maceeshada maanta meesha maras iyo hooy la-aanta waxba ooma tarayso laakiin waxaa isdhihi karnaa saacadahaas ayaka iyo maalmahaas ayaka nolosha wax badan bay ka bedeli kartaa taasoo marka horeba ayna haysanin hadee qofku maxaa layidhi in hal waayo ahaan daahanta geli way u dhaantaabaan u malaynayaa maalmihii hore siday ahaayeen maalmahaas ayadee way u dhaantaa saacadaas ayadoo gacanta soo gashay waata dhammaan saddexda boqol oo qoys ee la siiyey deeqda lacageed ma barakacayaashii ka barakacay magaalada baardheer oo keliya miyaa mise waxaa ku jira kuwo kale
awalaa waa kuwo kalaa ku jira sida hadda xagardheerka kuwa ka imaado inkastoo waray meesha iskaga xadibnaa baa ku jiray kuwo kale qoryada ka imaadaa ku jiray way banaayeen markii meeshaas isku soo aruursadeen muddo badan ay kusoo habqamayeen ayaan macnaha way ayaan dadkaas ay dhayaan guddoonsiinay deerraasdadka oo lacagay
ayadoo maalinimada beritaa ku ekayd maalintii loo idmaday baarlamaanka koonfur galbeed inay ku soo dhisaan odayaasha dhaqanka ayaa waxaa haatan soo baxaya warar sheegaya in dib u dhac uu ku yimid soo xulista xildhibaanadii baarlamaanka koonfur galbeed taasi oo sida uu ku waramayo afhayeenka madaxweyne shariif xasan uu sheegayo in haatan la bilaabi haatan ay socoto islamar ahaantaasina lasoo dhammaystiri doono ugu dambeyn labaatanka bishan aynu ku jirno afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in tirada xildhibaanada la gaarsiin doono boqol iyo shan halka markii hore lagu ogaa sagaashan iyo shan xubnood tobanka xubnood ee haatan lagu kordhinayo sida uu ku waramay nadaara oo ah afhayeenka madaxweyne shariif ayaa waxa uu sheegayaa in tobankaasi ay noqon doonaan toban madaxweyne shariif uu isaga si gaara loogu sharfay islamar ahaantaana bixin doona sidoo kale ayaa waxa uu tilmaamay in urur goboleedka igad haatan xafiis uu ka furtay magaalada baydhabo islamarkaana xafiiskaasi haatan uu cadaadis xoog leh uu ku hayo sidii loo soo dhammaystiri lahaa maamulka baarlamaanka koonfur galbeed
ee lasoo dhaafay ayaa waxaa si rasmiya loo furay xafiiska ig ee magaalada baydhabo oo kala shaqeyn doona dowladda koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka sidii loo soo xuri lahaa xildhibaanada marka tan iyo muddadaas xafiisku wuxuu waday kulamo odayaasha ay la qaadanayaan ay u sharaxayaan qaabka iyo sida in loo dadejiyay ay tahay labaatanka setembar ayaa loo qabtay in odayaasha ay kusoo dhameeyaan oo xaflada kama damqista ah ee baarlamaanka guddoonkiisa iyo ku-xigeenadiisa lagu dhaarinayo shan iyo tobanka bisha ilaa toddoba iyo tobanka bisha waxay qorsheeyeen igad in la qabto fadhiga ugu horeeya baarlamaanka iyadoo ninka qofka ugu da-da weyn uu shir guddoomin doono guddiyadii doorashada guddoonka iyo guddoomiye ku-xigeenada la samayn doono marka howlahaas ballaaran dhan ayaa odayaasha waxaa lagala hadlayay ay tahay inay usoo dedejiyaan marka berinto waxaa furmi doona seminaar ilaa saddex maalmood soconaya oo odayaasha loo qaban doono oo igad u qabanayso macalimiintana shalay ayay yimaadeen baydhabo waa ay joogaan waxay ka yimaadeen kenya marka odayaasha waxa la baraayo waxa loo sheegayo ma aha waxa ay wax cusub sababto waa odayaashii hore usoo dhisay baarlamaanka federaalka laakiin waxaa loo sharaxayaa sistamka iyo nidaamka iyo sida muxuu ahaa ay ugu habboon tahay qofka ay soo qorayaan inuu yahay qof ka dheeli tiran dhibaatooyin qof abuuri kara sida kooxaha argagixisada oo kale inuu lug ku leeyahay marka waxyaabahaas iyo nidaamka iyo sida khilaafaadka loo xalinayo ayaa beri waxa uu furmi doonaa odayaasha waa tahay marka hawshaan sida aad sheegtay igad baa qabanqaabinaysa oo odayaasha tababar u furaysa marka odayaasha tababarka loo furayo ma kuwii soo xiri lahaa baarlamanka ee koonfur galbeedba mase waa odayaasha guud ee dhaqanka ee deegaanada koonfur galbeed
koob iyo afartan oday ayaa waxa ay muddo sagaal bilood ku dhow joogeen baydhabo iyagoo ka shiraayay sidii loo soo xiri lahaa koob iyo afartan koodna waxaa ka mid yihiin saxeexayaashii baarlamaanka federaalka xubnihiisii hore usoo qoray marka kuwaas ayaa siminaarka loo samayn doonaa waxaa markii saddexda beri uu dhammaado la samayn doonaa foomam ayaa loo gudbin doonaa odayaasha foomkaas wuxuu yahay midka ay kusoo qorayaan dadka ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka dowladda koonfur galbeed marka laga reebo toban xubnood oo madaxweynaha isaga lagu sharfay oo odayaasha ay siiyeen taasoo madaxweynuhu uu soo gudbin doono dadka uu arko inay mudan yihiin marka laakiin sagaashan iyo shan xildhibaan odayaasha ayaa soo qori doona tobanna madaxweynaha waxaana la filayaa boqol iyo shan in ay kusoo qoraan haddii alla idmo markii seminaarka uu dhammaado odayaasha kadib waxa keliya oo caqabad noqon kara waxay tahay odayaasha markay soo qoraan haddii guddiga dib u fiirinaayo xildhibaanada iyo igad iyo dowladda koonfur galbeed ay isla arkaan dadka lasoo qoray inaysan u qalmin baarlamaanka ama cillado la cilladeeyo qofka dib waxaa loogu celinaa odaga waana loo sheegaa cilladihii waxaa leeyahay qofka ma u qalmo baarlamaanka inuu ka mid noqdo marka markii howlahaas ay dhammaadaan labaatanka setembar qorshaha waxa uu yahay in magaalada baydhabo uu yimaado guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari sida uu horay uu u tegay markii baarlamaanka galmudug lasoo dhamaystiray oo hawshiisa dhammaatay intana isaga ayaa imaan doona xafladda weyn ee baarlamaankana waxaa kasoo qaybgeli doona madax sare sida la qorsheenayo madaxweyne xasan sheekh waa imaan doonaa mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamul goboleedyadana waa imaan doonaan marka intaasoo dhan waa faham kartaa culeyska ay leedahay in ilaa labaatanka september in lagu soo gabagabeeyo ayaa rabaa haddii aan laba su-aalo isaaran ku weydiiyo goormee si rasmi ah baarlamanka koonfur galbeed inay soo xulanto loo bilaabayaa oo macaddahay waktigaas tan labaadna waxay tahay waxaad ii sheegtay in odayaasha ay xildhibaano soo xulayaan madaxweynuhuna uu toban soo xulayo bal marka taas dad badan baa isweydiinaya in odayaalna ay wax soo xulaan sababta madaxweynuhu uu toban usoo xulayo ma noo sheegi kartaa
waxaa lagu heshiiyey marka hore sagaashan iyo shan xildhibaan in baarlamaanka uu noqdo kadibna odayaashii way shireen waxay isla garteen in madaxweynaha la siiyo toban xubnood maadaama qabaa'ilada iyo dadka degan saddexda gobol ay dad aada u kala duwan yihiin marka loo fiiriyo maamul goboleedyada kale ee waddanka ka dhisan si marka loo qanciyo beelahaas oo iyaga aan ku lahayn odayaasha saxiixayaasha aan waxba ku lahayn oo kale arrimahaas si marka dadkaas beelahaas ay wax u helaan ayaa odayaasha waxay isku afgarteen in toban xubnood madaxweynaha la siiyo tobankaas xubnoodna uu madaxweynuhu u isticmaalo inuu kasoo xiro dadka odayaashoodu aysan joogin ama aysan ku jirin odayaasha wax soo xuraya koob iyo afartanka ah deegaanada saddexda gobolna wax ka degan marka tobankaas xubnood odayaasha ayaa isla gartay marka baarlamaanka guud boqol iyo shan ayuu noqonayaa marka sida hadda go-aanku yahayna labaatanka septembar ayaa lasoo gabagabayn doonaa xulista iyo doorashada guddoonka iyo guddoomiye ku-xigeenada haddii aysan wax kale isbedelin marka berito oo uu tababarka furmaayo odayaasha saddex maalmood kadib foomamkii in loo gudbiyo ayaa bilaabanaysa laba maalin kadibna foomamkaa laga qabanaya qofkii la baaskileyn ama oo ku guulaysta inuu xildhibaan noqdona hora ayaa laga sigiteli lahaa guddiyadii ayaa la diyaariyey ee la shaqeyn lahaa odayaasha iyo igan marka hawshaas baaxadile ayaa maalmahaan waxay ka socotaa madaxtooyada magaalada baydhabo waa tahay afhayeen sida nagu maqaalo ah madaxweynaha koonfur galbeed dalka waa uu ka maqan yahay sida aad sheegtayna si deg deg baa loo soo xulayaa xildhibaanadii tobankiisaas shaksi ay soo xulayo iyo u wakiisho usoo xulayo goormaysa madaxweyne shariif xasan dib usoo laabanaya waa maadanta madaxweynaha safar kooban ayuu wuxuu ku tegay magaalada addis ababa iyo nairobi dib ayuu usoo noqon doonaa talaadada soo socota haddii alla idmo maalinta talaadada magaalada baydhabo howlaha uu baxayna waxay ahayd shaqo oo maamulka u gaara inuu kala soo hadlo ethiopia iyo kenya dib marka uu soo noqdana madaxweynaha waxa uu qayb ka geli doonaa laftirkiisa kaalin ka qaadan doonaa sidii baarlamaankan deg deg loogu soo xulinayo kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir nadaara afhayeenka shariif xasan sheekh aadan oo magaalada baydhabo ugu waramay wariyayaal isagoo ka waramaya halka haatan uu marayo soo xulidii xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya aan iraahdee iyadoo aanu soo gaarnay xilligii barnaamijkan aanu isku macsalaameyn jirnay inoo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo inta dib dambe aan u kulmi doono annagoo isku duuban bahda wada jir radio waxaanu idiin leenahay sidaasi ammaano alla waxaan idinkaga tegaynaa wasiirka beeraha koonfur galbeed fiqi oo isaga ku sugan dalka talyaaniga ka waramay in beeraha gobolka shabeellada hoose loo celin doono dadkii asal ahaan beerahaasi lahaa ee uu ka wado dowladda talyaaniga iyo weliba shakhsiyaadka sharikadaha ka soo jeeda dalkaasi waa kan fiqi oo aad u xiisaynayo beerihii soomaaliya ee waagii hore dowlad talyaaniga ay beeri jirtay ee rabana in cilaaqaadkii dib loo soo celiyo si fiican aan iskula meewax dhignay dowladda federaalka ah iyo dowladda ee koonfur galbeedba labadaba markaa mas-uuliyaddooda anaa ku hadlayay waxaanan jeclaa insha allahu kariim inaan casumaadyo badan ku imaan doonno ee waddankaani ayagana aan casumi doonno
arrintan beeraha madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ka dhawaajiyey in dadkii hore u lahaa beeraha dib loogu celinayo beeraha arrintaas maamul ahaan adig ku qusaysaa meesha hadda laga hadlaya dee maamulkaaga kaga taliyo ah adigaana ka ah wasiirka beeraha maxaa arrintaas adiga aad ka leedahay runtii madaxweynaha waa madaxweynihii dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyadana runtii wada shaqayn baa ka dhexayso dhulkaasi dhulkaasi wuxuu ahaan jiray heshiisuu ahaa waagi hore ee lala galay dowladda taanka ay jirin dowladihii oo rayidkaa markay dhasheenna heshiiskaas ayaa la cusboonaysiin muddo konton sano ayuu ku ekaa wixii ka dambeeyey dhulka wuxuu noqday